أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع isku soo yaro dhowaada agga dambe iyo qolad inta dhegaysanaysa xalqad soo yaro sameeya suuratu duur iyo suuratu waduur labadaba waa la yidhaahdaa aayaadkeedina waxa weeyaan tiscun wa arbacuuna aaya weeyaan sagaal iyo afartan aayadood fii caddi lkuufiyi washaamiyi tirintii reer shaam iyo reer kuufa saasay ku tahay xijaazi iyo si kale yana u tiriyeen oo sideed iyo la sideed iyo afartan iyo sagaal toddobiyo afartan labadaba waa la yidhi suuratu duur qaala allahu tacaala waduuri baan ku dhaartay wowdaa wowlqasam weeyaan waduuri ayaan ku dhaartay waa buur waxaana loo badan yahay in la yidhaahdo aljabel aladi kallama allahu calayhi muusa calayhi الsalaam buurtii ilaahay nebiy llaahi muuse ilaahay kala hadlay buurtaasaan ku dhaartay wa kitaabin iyo kitaab baan ku dhaartay kitaabka oo masquurin la sadareeyey oo la qoray si wacan loo nidaamiyey kitaabkaasoo fii raqin waraaqa ku sugan waraaqahaasoo manshuurin la kala bixiyey oo la fidiyey walbaxri baddi ayaan ku dhaartay baddi almasjuuri ee la huriyey walbeyt almacmuuri baan ku dhaartay walbeyti gurigii baan ku dhaartay almacmuur ee la camiray ee cibaadada lagu camiray ee malaa'igtu ay dawaafaysay wasaqfii samadii baan ku dhaartay almarfuuci la kor yeelay ee kor loo taagay walbaxri baddi ayaan ku dhaartay baddi almasjuuri ee la huriyey ama la ololiyey la gubay dabka isu beddeshay shantaa shay baan ku dhaartay ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabtiisu nebi maxamedow lawaaqicun mid dhacaysa weeye oo gaalada iyo ciddii loogu talagalay midii ku dhacaysa weeyaan maa lahu uma sugnaanin lahu cadaabkaa uma sugnaanin min daaficin wax manciya oo difaaca wax celiya ma laha oo ciddaa ay ku dhacayso ka celiya yowma maalin ayuu cadaabkaasi dhacayaa tamuuru samaa-u samadii ay gilgilan doonto ay dhaqdhaqaaqi doonto mawran gilgilasho iyo socod fara badan oo watasiiru ay socon doonaana aljibaalu buuriheena sayran ay socon doonaan socod socon doonaan marka waduuri shantaa shay baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku dhaartay oo wuxuu ugu dhaartay cadaabka rabbi inuu imanayo oo taasi inuu cadaab dhacaya inay ilowba ilow ay daruuri qasab ay tahay marka muqsamu bihiga ugu horeeya oo aljabel adduur waxaa la yidhahdaa buur oo dhan baa la yidhahdaa welibana haddii ay caleen leedahay iyo dhir caleen iyo dhir markay leedahay ayaa adduur la yidhaahdaa haddii ay mudhaxsan tahay oo sida buuraha carabta qaarkood oo kale ay tahay ama kuweyna gubankii xeebaha ku yaalla jabel baa la yidhaahdaa laakiin aduur buurtii magaranaysaa dhir iyo caleenlaba duur waa la iska odhanayaa haddase waxaa loo jeedaa aduur buur gaaraa loo jeedaayo aljabelu ladii kallama allahu calayhi muusa buurtii ilaahay nebi muuse kula hadlay duuri saynaa ayaa loo jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen qaarna marka buurahana isagao ugu fadli badan yahay ugu fiican culimmada qaarna waa ay tacaqubeen arrintaas waxay yidhahdeen maya buuraha uguma fiicne jabal xiraa buurtan kacbada ku taalla ee dee xaramka xuduudal xaramka ku taalla ee qur-aankiina ilaahay kusoo dejiyey nebiga waxyiga ugu soo dhiibay taasaaba ka fiican oo kasii fadli badan almuhim waa buur un yaab qabta weeyaan buur cajab qabtaa oo fadli leh taa iyadaa ayuu ilaahay ku dhaaranaya waxaan ilaahay ku dhaaranayaaba waxa weeyaan waa wax waaweyn wa kitaabin kitaab baan ku dhaartay kitaabka oo mastuurin la sadareeyey oo si nidaamsan oo habaysan u qoran haddaba kitaabkaa la sadreeyey horta waa mastuur oo waa munadam waa manduum si wanaagsan oo inaadsan oo tartiibta suuradaha iyo wixii ku qoran iyo laymankiisu ay si fiican u habaysan yihiin weeyaan waa mastuur kitaabkaa marka kee baa loo jeedaa waxaa la yidhi lox maxfuudka ayaa loo jeedaa oo waa kitaab mastuur ahoo wax kastaaba ay ku qoran yihiin waxaa kaloo loo jeedaa baa la yidhi maye kitaabkan qur-aanka laftiisa waa kitaab mastuur ah oo isaguna la sadreeyo qur-aanka waa loo jeedaa maye kutubta iyo waxyaabaha ay qoraan malaa'igtu ayaa loo jeedaa me oo qiyaamaha qofku walba la siinayo waxaa loo jeedaa altawraatu waalinjiil marka intaba waa waa la yidhi lox maxfuudkii qur'aankii kuwii malaa'igtu ay qoraysay altawraatu waalinjiil wa kitaabin mastuur qur-aankaba haddaad ka soo qaadato fii raqin ayuu ku qoran yahay oo ku sadaraysan yahay raqigu asalkii hore wuxuu ahaa maqaarka jilicsan maqaarka jilicsan ma garanaysaa ee wax lagu qoro waagii hore waraaqahan sida qaabkani ma jiri jirin marka maqaar jilicsan oo xayawaanada qaar bay ka bixin jireen maqaarka sida bakaylaha iyo ayaa qaar yaroo jilicsan buu leeya inta la habeeyo la mugdiyo la hagaajiyo ayuu sida warqadda ayaa wax loogu qoran jira adigu waraaqo un fiican markii dambena w wax lagu qoro o dhan baa la yidhahdaa wixii wax lagu qoro o dhan un waa raq iska noqonaysa ruquuq fii raqin raq buu ku sugan yahay kaasoo manshuurin la kala saaray marka isagana maxaa loo jeedaa waxaa culimmadu yidhahdeen waxaa loo jeedaa kutubta ay malaa'igtu qorayso oo wa nukriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuuran marka waa manshuur baa lagu sifeeyey oo inuu manshuur yahay oo macnaha mansuur yahay oo manaa maqsuud yahay oo kala baxsan yahay weeyaan kitaab aan la qarinayn weeyaan marka waa ta wanukriju lahu yowma alqiyaamati qof kasta waxaa loo soo saarayaa kitaaban kitaab baa loo soo saarayaa oo arki doono heli doono manshuuran xaalow iyo mid la kala bixiyey oo wixii ku qornaa ay iska waadix yihiin oo cad yihiin maya kitaabka manshuurkaas aan soo sheegnay waa maxfuudka oo waa manshuur waa kala baxsan yahay oo wax xaashado la laabanaya maahe waa saa u fidsan oo la iska daalacanayo malaa'igta iyo haddii wax laga qorayo iyo waa kitaab saa u kala fidsan oo u kala baxsan haddii kitaabkeenna qur-aanka fii raqin manshuurin la yidhahdana waa kitaab waxa weeyaan mufaraq ahoo cid waliba ay helayso oo qof walba waa kaa gacantiisa ku jira qof walba waa kaa gacantiisa ku jira oo kitaab kayru maxjuurin calayhi weeyaano cid loo diidayo iyo cid laga qarqarinayo midna ma laha kitaab ay wadaadadu un haystaan oo dadka aayad uga soo saaraan midna ka qariyaanna ma aha kitaab lala xishoonayo oo laleeyahay haddii waxyaabo khatara ku yaale ee dadka yaan qaar la tusin oo gaalada iyo ha laga qariyo oo waxaa inagu caaye kitaab yacni waa weeyaan manshuur ahoo kala fidsan oo aan lala gagabanayno waadix ahoo qof walba meelaha ka heli karo waa ka meel walba yaalla ilaa carruurtii kii caqliga badnaa kii caqliga yaraa kii caalimka ahaa kii jaahilka ahaa kitaab cid waliba heli karaysa oo manshuur ah weeyaan oo kala fidsan marka kitaabin fii raqin buu ku qoran yahay waraaqa ayuu ku qoran yahay manshuurin oo la kala fidiyey oo la kala bixiyey ayuu ku qoran yahay marka kaa ilaahay sifadaa leh waa kitaab yaab qaba soo ma aha kitaabkaasaa rabbi ku dhaaranayaa walbaxri baddi ayaan ku dhaaranayaa baddii dee almasjuudi la shiday ha ma cafwan waan satriyayaawne baytulmacmuur maanta ka tegey walbeyti gurigii baan ku dhaaranayaa almacmuuri ee la camiray ee malaa'igtu ay ay dawaafaysay waa kacbada samada sida kacbadeennani ay u tahay kacba fii maka ay u tahay kacbadii dhulka ayaa albeytulmacmuurna uu u yahay kacbadii samada ee malaa'igtu ay dawaafayeen sidaa daraaddeed baa nebi maxamed alay sala slam habeenkii israa walmicraaj wuxuu ku arkay nebi ibraahim oo gurigaa ku tiirsan albeyt lmacmuur ee samada ku yaalla ayuu ku tiirsanaa taana macnaheedu waxaa weeyaan kaba kacbada dhulka ayuu dhisay markaasuu kacbadii samada ku tiirsaday nusnidan dahrahu ilaa hada lbeyt oo ibnu kasiir waxau ohanaya xadiiskaas waa saxiix bu ohanaya waa xadiiskan isu fiican yahay marka malaa'igtuna way maalin walba toddobaatan kun oo malag baasaa usoo booqanayo aan dib ugu soo noqonay marka malaa'igta tiradeedii laa yuxsiihim ila allah ilaahay un baa koobi karaa marka awal beyti gurigii baan ku dhaartay cirka ahaa ee kacbadii cirka ku taalleey almacmuuri ee la camre ee malaa'igtu ay dawaafaysay baan ku dhaartay isaguna waa meel cajo qabta weeyaan wasaqfi saqafkii baan ku dhaartay almarfuuci la kor dhigayoo la kor yeelay oo kor loo qaaday samadii baan ku dhaartay maxaa wajacalna samaa saqfan maxfuuda wahum can aayaatiha mucridun samayn samadii inay saqaf tahay ayaa ilaahay sheegay oo saqaf marfuuca oo kor loo qaaday weeyaan taa iyada baan ku dhaartay walbaxri baddii baan ku dhaartay badihii aad taqaaneen waa jinsigii odhane badihii almasjuuri ee la shiday waa la yidhi oo qiyaamaha badahaan aad arkayso waa la kulaylinayaayo waa la shidayaa oo waa la horinayaa waida albixaaru sujirat marka badaha la kulayliyo oo naarla ka dhiga gebigooda ama walbaxri almasjuuri baan ku dhaartay baddii almasjuuri ee almamnuuyi la buuxiyey sidaana waa la yidhi oo hadda waa ay kala googo-an yihiin badahan adduunyada way isku faruurmi doonaan qiyaamaha marka wax walba dhacaan ayay isku faruurmi doonaan baduhu markaa bada buuxsameey oo dhulkii oo dhan babuuxinaya sidaas bay unoqonayaan walbaxri almasjuuri baddii buux waxaa kaloo lagu fasiray walbaxri baddii baan ku dhaartay almasjuuri la celiyey ee almamnuuci la manciyeyo inay maaragtay adduunyada intan dhulkan inta qallalan ay ku soo goosato oo ay ay maaragtay maashayso ayaa laga manciyey oo laga celiyey oo iminka sidaa la yaqaano adduunyadan aynu maalinka maanta aan joognay ee ku nool lahay marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood in ka badan ayaa biyo fadhiyaan oo ilaa toddobaatan boqolkiiba wax ka badan baa biyo iyo bad ah haddana waxa weeyaan biyahaasi dee intii kale ee qallalayd kuma soo fatahayaan oo meeshooda ilaahay ku celiyey maca daalika iyadoo ay tahay maalinka adduunyadu kurro ay tahay adduunya kurrawiya adduunyadu waa sida waa aragteenoo waa galoobka waa aragteen ma garanaysaa dee kuwa hadday doonaan inaga sarreeya marka haddana ilaahay nagu soo nagu soo dayn maayo waa inaga hayaa ilan waxay halkaa kubadda halkaa sare yaallaa xaggana waa u soo daadan karaan xaggana waa u daadan karaan dabadeedna de dushay kaa mariganeen gebigoodaba taasna khilaafba kama taagna shakina kuma jiro inay ardadu kurrawiye tahay weeyaan wax la soo taabto bini aadamkuba soo taabtay wey diintuna aanay diidaynin bal ay ogoshahay marka awalbaxri baddii ayaan ku dhaartay almasjuuri ee almamnuuci la celiyey ee barteeda lagu celiyey inay bini aadamka ku soo goosato laga manciyey taa ayaan ku dhaartay intaas oo dhan baan ku dhaartay saddexdaa tafsiir marka saddexdaba waa la yidhi hadda mid anaga hadda u dooro ma garanayo almamlu iyo almuwaqad kaa la shideen ma garanaysaa almuqad iyo almamnuuc culamada qaar almamnuuc bay dooranayaan almamnuuc bay culamada qaar dooranayaan intaasaan ku dhaartay shanta arrimoodoo la yaab kale ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu la waaqicun mid dhacaya weeyaan cadaab wuu dhacayaa oo wuu imanayaa maa lahu uma sugnaanin min daaficin wax difaaca oo celiyaa cadaabkaa wax celiyaa ma jiraan oo difaacaya laakiin yuu ku dhacaya cadaabkani weeyaan sa'ala saa'ilun sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic lilkaafiriina cadaabka wuxuu ku dhacayaa gaaladuu ku dhacaya cadaabka laysa lahu daafic wax difaacayaana ma jiraan marka addoommadii qaar ka mida wuu ku dhacaya dembiilayaasha muslimiintaana waa ku dhacaya qaar muslimiinta ka midana waa la cadaabaya saa daraaddeed bay aahaarta aathaarta maaratay laga soo wariyey inkastoo sanadku mursal yahay cumar binu khadaab maalin isaga oo maalinkaa maanta kormeeraya magaalada madiina dadkii kormeeraya magaaladii kormeeraya ayuu nin salaatuleyl tukanaya ayuu maqlay oo leh ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic cumar waa istaagay qur-aankii buu dhegaystay gidaar buu ku tiirsaday waaba xanuunsadayba wuuba xanuunsaday oo wixii uu ka xanuunsadayna ma sheegin mar dambe uun mooyaane dadkuna ma ogeyne xanuun baa ku dhacay oo cadaabka ku dhacaya cadaabka mar hadduu cadaabki dhacayo deeto cumar uu ku dhacayaa mise mise ku dhici maaya ayuu isweydiiyey ilaa uu yidhi haddii aan jannada maalinka maanta lug la galo lugta kalena ay weli dibadda taallo waan baqayaao cadaabtaasu inay gu dhacda baan ka baqaya marka waa arrin la yaab lahoo qofkii saamaynaysa laakiin qalbiga bini aadamku mar walba kuma saamoomo qur-aanka mar mar bay arrintu iska fiican tahay adoo xaalad wanaagsan iskaga jiraa ayuunbaaba laga yaabaa aayad intaad maqasho aayadda ay ku ta'fiiriso ku raadayso aayadda noloshaadii ay wax ka beddesho dabadeed aad aada moodo gebigaaga waa hadda markii ugu horreysay aayaddan aad maqashay inay tahay oo aanad aayaddan qur-aankaba ku jirtay aanad moodaynba marka cadaabtu waa dhacaysaa waxaa intaasoo dhan rabbi ugu dhaaranayaa cadaab baa dhacaysa waa la iscadaabaya ma aha sidii soomaaligii gaalka ahaa uu yidhi aakhire cadaab ma jira yaanay ku cabsinin culimmadu inin buu rabaa ugu hiisayaa oo la hiisaya wuxuusu doonaya inantu dee inaanay maaragtay aakhire cadaab ma jire yaanay ku cabsinin culimmadu gaalnimo ka weyn maad aragtataa ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabtiisu lawaaqicun mid dhacaayo weeyaan cadaabkaasi maa lahu uma sugnaanin min daaficin daaficaa dambe waxa weeyaan waa mubtadihi waad garanaysaa minta lagu jiray marka maadaasina waa naafiyo jaarmajruurku khabarkii mutaqadima marka waxay faa'iideynaysaa tawkiid mintaa zaa'idada ah waa yacni waa tawkiid bay ayay keenaysaa wey mintaa silada ah waziida fii nafyin washibhi fajar nakiratan marka nakira haddii la oo maaratay fii siyaaqi nafyi ay dhacdana cumuum bay faa'iideynaysaa waxaan leeyahay tawkiid ayay hadda maaraka inoo faa'iideynaysaa way way adkaynaysaa hadalkan maa lahu ma sugnaanin min daaficin wax difaaca oo celiya oo hortaagi kara hor istaagi karaa ma jiro marka waxaad ku tacallujisaa waxaad tidhahdaa yowma maalin buu dhacayaa cadaabkaasi tamuuru ay socsocon doonto assamaau samadii baa socsocon doona oo dhaqdhaqaaqi doonta mawran socsocod socsocod weyn yacni buurihii maxaan ku dhaha samadii way way way dhaqdhaqaaqaysaa way socsoconaysaa meel istaagi mayso socsocod weyn bay issoconaysaa way dildilaacaysaa saasaa macnuu dhacaya kaana mishyatihaa min beydi min beyti jaaratiha mawru saxaabati laa rayun walaa cajal waa kii lahaa acsha maruu waa gilgilashada saa loo liiqliiqday ee loo loo dhocdhoco ayaa mawrku u noqonayaa yadhab weeji saa u socsoda markaa isagoo gabadh buu sheegaya wuxuu yidhi kaana mishyatahaa inanta socodkeeda waxaad moodaa min beyti jaaratiha markay guriga deriskaa ka soo wareegayso mawru saxaabati baad moodaa mawru saxaabatin daruurtu siday maalinka maanta u yar u liclicdo marba dhinac ugu yar kacdo laa rayun walaa cajal yacni deg deg iyo gaabis midna maaha marka mawrku waa waxaasoo waa dhaqdhaqaaq yajii wa yadhab wa tasiiru ljibaalu buurihii baa socon doonaa sayran socod bay socon doonaan yacni laba lugood oo ay ku lugaynayaan oo ku dhaqaaqayaan ma jiro laakiin socodka la sheegaya waxa weeyaan buurihii way isku dhacdhacayaan dabadeedna way isku burburayaan dabadeedna boodh baa ka kacaya siigo siigay noqonayaan siigo ayay noqonayaanoo boodhkii kacay ee cirka isku shareeray ayaad badaruur moodaa wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaab sunca allaahi aladii adqana kula shay inahu bima tacmaluuna inhu inahu caliimun bima tafcaluun inahu khabiirun bima tafcaluun marka waxa weeyaan waxaad moodaysaa daruur oo kale sida daruuraha oo kale boodh isu u kacay oo siiga ah habaasa habaas baa kacay waa inagii soo marin fa kaanat habaaan munbatan wa tasiiru ljibaalu marka socda oo lugaha ay ku lugaysa ha u malaynin wixii waa isku dhadhaceen waa isku baaba'een boodh baa ka kacay meesha watasiiru ljibaalu buurihii baa soconayaoo boodh baa ka kacaya meeshiiba sayran fawayl fawaylun fawaylun halaag iyo cadaabbaa yowmaydin maalintaa iyada lilmukadibiina kuwa beeniyey ee yidhi aakhiraba cadaab ma jiro qiyaamana ma jiro kuwa hadaag halaag baa u sugnaaday fa yowmaydin maalintaa iyada fawaylun halaag baa yowmaydin maalintaa iyada lilmukadibiina kuwii beeniyey u sugnaaday aladiina kuwaasoo hum iyaguba yalcabuuna ciyaaraya fii khawdin dabaalasho dhexdood aladiina kuwaasoo hum iyaguba yalcabuuna ciyaaraya fii khawdin xaalay ku dhex jiraan dabaalasho ay baatil dabaalanayaan oo khawdku marka hore waxaa leeyahay in meel la quuso biyo la dhex galo la dabaasho ayaa la idhaahdaa laakiin marka dambe waxaa loo jeedaa baatil bay dhex gelayaan iyo waxaanay ogeyn waxaa ma jiro waxaas waa jiraa muran qajajaac yacni waana ciyaarna waa ku jirtaa oo waxoodu jiddiyaba ma laha jiddiyaba ma laha iyo maaragtay dadaal iyo go-aan wuxuudu kama aha waa iska baail baail bay dhex dabaalanayaan o dhex ciyaarayaan aladiina kuwaasoo hum iyaguba yalcabuuna ciyaaraya fii khawdin xaalay ku jiraan fii khawdin xaalay ku dhex jiraan baail ayay yalcabuuna ciyaarayaan oo baail bay dabaalanayaan oo aanay maaragta waxba ka garanayn ayay dabaalanayaan ka bedelo waxaa tidhaahda yowma maalin weeye buu dhacaya cadaabkii yudacuuna yudacuuna la tuquntuqin doono ilaa naari jahannama naarta jahannama xaggeeda lagu tuquntuqin doono dacan tuqintuqin oo tuqintuqintu waxa weeyaan yani yudfacuuna ila naari dafcan caniifan shadiida weeyaan oo inta fooda iyo lugaha la qabto ayaa lagu tuurayaa naarta waa la dullaynaya sida xoolada xeeraha xoolaha marka la xereynayo o kale ama adhiga maalika marka la saarsaarayo maaragtay maxaa loo jeeda gaadhiga oo kale neefku ma ogolo moogtahay in gaadhi aanu garanayn baa lagu raraya markaasaa neefkii dib u cararaya dan soo qabo marba mid baa la soo qabanaya kuwa aan xoolahaba u naxariisano imtixaana baa sidaa ugu tuuraya meel ama xero un jinni baa lagu xereynaya markaa meel xero oo aad iska diidan tahay oo naftu ku hayso haddii lagugu xereeyo xoolaha camal sooday noqonayaano sida xerada xoolaha loogu tuurtuuro unbaa loogu tuurtuurayayo khasanatu jahanaba ayaa ku tuurtuuraysa waxa weeya duculyatima samahayn waa ma tuquntuqintu waxa weeyaan ma xagga dambaa laga soo marayo markaasa xagga afka loogu riday mise halkan la abtaaba inta laga gujiyey baa dib loo riday labadaba waa noqotaa tuqintuqintu zak bay carabtu tahay zak zaka yazuku ma ku riixay waa ku durituriyey weeyaan yowma maalin ayuu dhacaya yudacuuna la tuqintuqin doono ilaa naari jahannama daarta jahannama xaggeeda loo tuqintuqin doono dacan tuqintuqin waxaa la odhanayaa haadihi tani annaaru naartii weeyaan tani waa cadaabtii allatii cadaabtaasoo kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniyo bihaa iyada beeniye yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa haadihi midani annaaru tan hortiina taalle laydinku tuqtuqinayaa annaaru naartii weeyaan allatii naartaasoo kuntum aada ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniye bihaa naarta kuwa beeniye aada ahaydeen waa jahanamadii aad beenin jirteen oo ku jeesjeesi jirteen baa la odhanayaa markaasaa loogu sii darayaa tahakum iyo jees jeeso waxaa la odhanayaa afa sixrun sixir miyaa haada kani kanima sixir ba afa sixrun sixir miyuu yahay haada kani macnaa haadaa sixirun oo kale waa khabarkii baa lasoo qadimay oo maxadu lfaa'iida afa sixirun sixir miyuu yahay haada kani hadda naartan aad arkaysaane aada dhamiseen laydinku tuquntiyey ma sixir ba am iska daaye antum idinku laa tubsiruuna waxba arki maysaan miya islawhaa gala oo ku gubta oo salyigi waxaa weeyaan gubashada waxaa gelidda waxaa wehelisaa inuu ku solmo oo ku gubto ku solma hilibka marka la solo oo kale dabka lagu shilay oo kale islawhaa ku gubta oo ku solma oo dhadhamiya cadaabkeeda iyo kuleylkeeda markaa fasbiruu weliba ku sabraa aw laa tasbiruu ama ha ku sabrinina u adkaysta haddaa u adkaysan karaysaan ama ha u adkaysanina sawaaun calaykum waa isugu kii mid macnaha sawaaun khabar aan ka dhigno ninaano asabru sabirka iyo waljazacu iyo inaad qaylisaan oo argagaxdaan sawaaun waa isku mid calaykum korkiina waa mustawino waa ku simaya inabaa in kale maahe tujsawna waa laydin abaal marinayaa maa kuntum tacmaluuna wixii aad samaynayseen ayaa laydin abaal marinaya markaa waad aragtaayo qur-aanka waxay gaaladii ku yidhaahdeen sixir weeye kahaano weeye shicir weeye weliba ambiyada ilaahay oo dhan wax alla wixii lala soo diray oo dhan ba saasaa lagu yidhi kadalika maa aata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun nebi kastoo yimaado o ummad u yimaadaba wuxuu lahaa uun waa sixir bay lahaayeen waxaanu wataa waayo intuu yidhaahdo waxan baanahay baa dadku iska raacaya oo iska daba kacaya dad aanu ka cilmi badnayn oo ka caqli badnayn oo ka xoolo badnayn baa iska raacaya o atbaacu noqonaya marka wa dadkiiba caqligoodu waalay caqligu waxyaala had iyo jeer sixirka qaar baa caqliga waxyaalo waa kan dadka qaar waala marka dadkani maba joogaan bay lahaayeen wixii raacay ambiyada raacay oo waa la waalay waa la sixraday markaa sidii ay odhan jirteen kii maalinka mukhbirka ahaa ee qur-aanka sheegayey khabarkii markii laydin warramayay lalahaa warramay cadaab baa jirtaa wa idinkii berigii hore yidhi waa sixir sidaa ku go-aansaday waayahay haddaba mukhbaru canhugii hadda laga warramayeyba hadda taagan oo hortiina taagane kani hadda ma sixir maa mise sixir ma aha dee maanta miyay odhan karaan waa sixir abadan maanta cadaabkiiba way hayaano waa gubteene ma cadaabkay ku gubteen bay maanta odhan karaan mayo waa sixir kanina marka waxaa la yidhaha fa sixirun sixir miyuu yahay haadaa kani haadaa sixirun kani ma sixir ba am antum mise idinku laa tubsirinoo arki maysaanoo sida aakhira uga indhabeesheen xaqa ayaydan haddana weli waxbaba arkaynba m maanta ma jirto weeyaan waa tahakum iyo waxa weeyaan cadaabka jidhka ka haysta ayaa cadaabka qalbiga iyo maaragtay canaanta laba cadaaboo la ysugu daray weeyaan islowhaa ku gubta ku solmo oo ku gubta oo fasbiruu markaa ku sabraa aw laa tasbiruu ama ha sabrinna allah almustacaan cadaabta ku sabra ama ha ku sabrina sawaaءn waa isku mid asabru wacadamuhu sabirka iyo la-aantiisuba sawaaءan waa isku mid calaykum korkiina ayuu isugu mid yahay oo labadu waa isku mid waayo dee sabirka adduunyada waxbaa laga rajeeyaa sabirka adduunyadu waxyaabaha naxariista ilaahay lagu muta ayuu kow ka yahay inuu qofku sabro cibaadadii ku sabro daacadii ku sabro masaa'ibkii ku dhacayay ku sabro inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun yidhaahdo naxariis iyo faraj baa laga helaa sabirka adduunyada amaa sabirkan dee wax laga rajaynayo oo ka dambeeyo oo naxariis iyo faraj lagu helayaa maba jiraba soo ma mar hadduu sidaa yahay dee isaga iyo la-aantiis waa isku midba sabir ma jiro sawaamun caleyna jizcnaa am sabarnaa maa lanaa min muxiis waaba isku mid iyagaaba saa u sheeganaya u qiraya inamaa tujzawna waa laydin abaal marinayaayo gardarro maaha waxaa laydinku sameeyey maa kuntum wixii aad aad maa kuntum tacmaluuna wixii aad camal falayseen ayaa laydinku abaal marinaya qaala allahu tacaala marka kuwaas waa kuwili ahlunaarkii qur-aankuna maaani weeyaan oo ahlunaar haddii la sheego ahlujanno iyo sifadiisa ka dambeeya ahlunaar iyo cadaabteed iyo waxay ku dhacayay marka la sheego ahlujanno iyo nicmadoodii baa ka dambaysa ina almuttaqiina ahlujanno iyo nicmadoodii baa ka dambaysa ina almuttaqiina kuwii baqay kuwii ka baqay kufriga iyo macaasida iyo cadaabka alle kuwii ka dhowrsaday fii jannaatin jannooyin bay ku jiraan wa naciimin iyo nicmay ku jiraan faakihiina iyagoo macaansanaya oo ku raaxaysanaya bimaa aataahum wixii uu siiyey rabbuhum rabbigooduu siiyey ayay ku raaxaysanayaan oo ku tala dudayaan waxay kaloo ku raaxaysanayaan wawaqaahum waa ka ilaaliyey rabbuhum rabbigoodna waa ka ilaaliyey cadaaba aljaxiimi jaxiimo cadaabteedii waa ka ilaaliyey waxaa lagu yihi kuluu cuna oo washrabuu cabba haniyan xaalu yahay midkii hunguri mar leh oo bogaagsi leh bogaagsi bimaa kuntum bisababi maa kuntum ahaantiina bimaa kuntum tacmaluuna ay bisababi camalikum camalkiina sababtiisa ku ku cuna oo ku cabba manaa sabab camalkiinaa u ahaa fadliga ilaahay weeye laakiin idinkuna sababtii aad kusoo gasheen jannada ayuu camalku u ahaa muttakiina xaalayhiin ama iyagoo ah kuwa dengiiga oo jiqilaystay ama suxulaystay calaa suruurin sariiro yani wixii sariiraha weliba kasii sariiray namaariqdii oo sariir korkooda saaran sariirahaasoo masfuufatin la safay wazawajnaahum qaala allahu tacaala wazawajnaahum waxaanu ku lamaaninay oo ku xidhiidhinay bixuurin xur kuwo cadcad aad iyo aad duban caddaantii uga badatay ayaanu ku lamaaninay oo ku xidhiidhinay kuwa xuurta ahoo ciinin indho waaweyn oo indho balacsan marka saasaa lagu odhanaya kuwii ahlu jannaha ina almuttaqiina kuwii maaragtay ilaahay ka baqay fii jannaatin jannooyin bay ku sugan yihiin oo wanahaar wa naciimin faakihiina suuraduhu waa isku wada mid mid suuradihii makiga ahaa waan soo marnay hadda haddana waxaa loogu celcelinayaa waxaan maskaxdeenna ay degaan oo qalbigeenna ay ay fadhiistaan oo qofku uu waxaa laga yaabaa aayaddii hore adoo adoo qaafila suuraddii hore inaad soo akrido laakiin haddana suuraddii ku xigtaana markay kugu soo celiso takelina kugu soo celiso khatar weeyaan waxaa weeyaan hortaaduu imanayaadoo waa dalaalaysaa weeyaan faakihiina xaalayyihiin marka faakih culimmada qaar waxay leeyihiin macnaha waa nisba oo waa duu faakihatin dawii faakihatin faakiha ayay u saaxiib yihiin oo haddii alif lagu taago oo faakih la yidhaahdo macnaha waa nisba oo sida taamir iyo laabin loo yidhaahdo qofkii timirta haystay iyo caanaha haystay faakihna waxaa la odhanayaa kii faakihada haystay ay dawuu faakihati haddii qirada kale la akriyo waa seshaad baan u malaynayaa ee fakihiina la yidhaahdana iyadu waxay noqonaysaa kuwii faraxsan bay noqonayaan ay faakihiina xaalayhiin kuwii ku nicmaysanaya oo faakihaysanaya bimaa aataahum wixii uu siiyey rabbuhum rabbigood taa wuu siiyey oo hadda horta nicmay ku jiraanoo waa jannaysan yihiin laakiin nicmada qaar baa haddii uu cadaab kaa dambeeyo ama adaba ka warwar qabto aan kuu dhadhamayn laakiin haddii la idhaahdo wax dambe oo kaa dambeeya cadaab dambe iyo dhibaato dambe iyo geeri dambena maba jirto iyo gabowna markaasay bahashi taam noqonaysaa markaa naxariistii iyo barwaaqadii ma ku jiraan haa ma nicmaysan yihiin haa wawaqaahum haddana wuxuu ka ilaaliyey rabbuhum rabbigood wuxuu ka ilaaliyey cadaab aljaxiimi cadaab dambe oo ay ka baqayaan oo daba ka warwara oo waxaa weeyaan boqol kun oo sano kadib baa lagu cadaabayaana ma jirto ilaa kullu aatin qariib innaga iminka adduunyada qof kastoo wax haystaa markuu lacag fara badan shaqeeyo ayuu odhanayaa dee wax ogyihi inuu ka dhimanayo mogta ama ka gaboobayo maalin dhaweyd baa la odhanayaa waxba ma cuni kari waayaaba markaa daba ka warar buu qabaa marka waa saasoo wawaqaahum rabbuhum cadaaba aljaxiim waxaa lagu odhan doonaa kuluu cuna oo washrabuu cabba aniyan xaaluu yahay midkii bogaagsi leh hunguri mar wax dhibaataba aan lahayn cuntadan adduunyadu nafciba ha lahaatee waxoo yara unu dhibi waa leedahay bimaa kuntum tacmaluuna bisababi bisababi aladii kuntum tacmaluunahu wixii aa samaynayseen oo aada camal salayseen sababtiisa ku cuna muttakiina idinkoo aada kuwa dengiga calaa sururin sariiro masfuufatin oo la safay sariiraha la safay qof waliba yani isagaa sariiro badan leh sariiraha safani qof waliba isagaa sariiro badan leh oo taa u baxayo taa u baxayo taa u baxayo taa u baxayo isaga iyo wixiisa wazawajnaahum waxaanu ku lamaaninay waxaanu u guurinay la odhan maayo li'annao xuuralciinta guur ma aha xuuralciintu guur ee waa la siiyey uun waa uun wax la iska siiyey weeyaan ilaa zawjadu xuquuq bay leedahay soo maaha oo dee waa la laba qofoo isqaba weeyaan xuquuqo isku leh tani waa xuuralciin wey waa makhluuq ilaahay uun iska abuurayoo ku lamaaniyey weeyaan marka waxay odhanayaan qaranaahum bay culimmadu ku fasirayaan mufasiriinta haddaad eegto waa ku lamaaninay wasawajnaahum waxaanu ku lamaaninay bixuurin gabdho cadcad baanu ku lamaaninay raggina waa u cadcad yihiine kuwaasoo ciiniin dhowaa weyn macnaa isha inta jeexan baa weyn waa il weynoo balacsan oo inta caddina ay aadu caddahay inta madowbina ay aada u madowdahay godkeeduna aan indho yaroo shuquba ah maahee waa indho waaweynoo balbalacsan quruxdii baa u dhammaystiran weeyaan والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين كوي آمنوا مؤمنينتها كوي إيمانك لها مؤمنينتها واتبعتهم أي راعدي ذريتهم عرورتهم دي أي راعدي بإيمان إيمان أي كل راعدي ويقول أي مؤمنين هاي عرورتنا ألحقنا وهليشينينا بهم يقول كوي أضياشا هاي والدك هاي waxaanu haleeshiinaynaa u geynaynaa duriyatum carruurtoodaanu u geynaynaa wamaa alatnaahum nusqaamin mayno min camalihim waalidiinta camalkooda ka nusqaamin mayno min shayin ay shay-an mafcuulkii labaad baa min lagu jareeyo wamaa alatnaa ma nusqaamayno hum kuwa oo maaragtay odayaasha ah ee min camalihim camalkooda xaggiisa min shayin ay shay-an waxba ka nusqaamin mayno camalkii ay lahaayeen waxba laga jari maaye fadli ilaahay oo dheeraada carruurtii la siinayaa kor loogu soo kicinayaa kullu mriim qofka la arkaabaa rahiinu waa xidhan yahay waxa uu xidhan yahay bimaa kasaba waxa uu shaqaystay buu xidhan yahay waaladiina kuwii aamanuu muuminiinta ahaa watabacathum ay raacday durriyatuhum carruurtoodii ay raacday biiimaanihim aanay ku raacday waxa weeyaan waa rag odayaalahoo dadaalay matelanba dadkii waa muumin odayaashu waa muumin islaamihii waa muuminaad carruurtiina waa muuminiin laakiin waa la kala shaqo badan yahayoo hadiyo jeer dee odayga dadaal badan soomaha sida badan odayga odaygu wuu kacayaayo waa nin weynoo salaatuleyl badan iyo wax badan iyo cibaado badan iyo khoof badan iyo cabsi badan ayuu leeyahay carruurta waxa laga yaabaa inay gelabgelab noqoto ila waa carruure in badan dhalinyarinima wada dhaafinaysaba ciyaar iyo meelaha marka odayaashii rag odayaalahoo shaqaystay oo yani maasha allah meel fiican gaadhay oo sare yaa jira carruurtii xoogaa waa hoosaysaa waa ahlujanay lakiin waa yar gelabgelab oo meelo hoosay kusoo dhaceen aan derajo sare mayay gaadhin carruurtanina ma aha carruurtii dee guryaha iyo xaasaska iyo lahayd ee kuwaas ila carruuro kale iyo guryo kale leeyihiin dad kale leeyihiin waa carruurtii weli yaryarayd weeyaan ee aan maxaan ku dhahdaa ama qaangaadhkaba ahayn ama qaangaadhka ahayd aan weli aan guryaysan ee xaasaska iyo carruurta iyaguna lahayn laakiin haddaad adiga xaasii carruur yeelato dee adna xaaskaaga carruurtaadi kale adiga la waayo kuwan marka carruurtii yaryarayd ee xoogaa gelabgelabka ahayd aan aad iyo aad u shaqaysanin ayaa waalidkii la soo haleeshiinaya waalidkii loo qaxaynaya xaggooda taa macnaheedu waxaa weeyaan waalidkii in wax laga soo nusqaaminay derajo hoos loosoo dhigayana ma aha fadli ilaahay baa iyagii kor loogu geynaya oo kor loogu qaadaya kadalika waalidiintana waata xadiis kusoo arooray hadday dee carruurtii u ducayso waalidkood u ducayso in waxa weeyaan camalkoodii iyana kor loo qaadayo idaa maata ibnu aadam inqaaca inqaaca camaluhu ila min alaain waa ti xadiisu saddexda aha aw waladin saalixin yadcuu lahu marka ducada waalidiinta loo ducaynayaana iyana kor bay u qaadaysaa oo carruurta lafteedii iyo durriyaddii labaduba waa duriyo waa iska dhasheen waalidkana duriye waa la yidhaahdaa carruurtana duriye waa la yidhahdaa labaduba waa duriyo way iska dhasheen waaladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaayo watabactum ay raacday duriyatahum carruurtoodii baa ku raacday biiimaanin iimaan ku raacday alxaqnaa waa haleeshiinaynaa bihim waalidka duriyatahum ubadkoodii carruurtoodii baanu haleeshiinaynaa oo meeshooda ugu geynaynaa oo darajo kor ugu qaadaynaa wamaa alatnaahum ma nusqaaminayno min camalihim camalkoodina kuwa waaweyn min shayin ay shay-an shayna ka nusqaamin mayno kullu mri'in qofkii la arkaabana bimaa kasaba wixii uu shaqaystay rahiinun waa u xidhan yahay aayadahaas aayadaha khatartaa bay ku jiraan qof walba camalkiisaa fakinaya soomaydana arag dadka madax furashada loo haysto beri dhexdeeda waxaa jiri jirtay burcabadeed oo soomaaliya dad ba meel ka helayaan dhab waa qabanayaan meel bay ku xeraysanayaan waardiyana way saarayaan waxay leeyihiin ilaa intaa la keeno ilaa intaasoo milyan la keeno qofku waa waa rahaayin baa marka carabi lagu dhahdaa alrahiinat lbriطaaniya warahiin lbriطaani baad maqli jirtay oday iyo islaam beri halkaa aada loogu haysaysa midaan ogeyn oo in badan halkaa xeradheere agtiisa rahiin lacagtii lagu xidhay ilaa la keeno cidii halkaas ku xidhnaanaya wey waa rahiin waayahay adiguna qofkan muslimka ahow kullu mri'in qof kastaba wixii uu shaqaystay buu rahiinu yahado ilaa camalkaagii la keeno oo halkan lasoo dhigo le waa ka ninka wadaadka camalkiisi waa kaasoo nin fiican buu ah baleeg soonka baleeg salaada baleeg xajka bale sadaqada bale runta bal biriga oo camalkaagii baa halkaa lasoo dhigayaa adigiina waa lagu hayste rahaanta sooma taqaaniin rahaanta waxaa weeyaan mobeelka haddaad xoogaa lacagtu kaa kala godo nin baabaad ka qadaysayba matelaba qadadii markaad cuntay ba lacag ma haysatay war mobeelkaa hayso oo soo kama badno qadadii aan cunay ha sii hayso ilaan lacagtii kuu keeno ya tobankii kun marka kan maxaa layaha rahiin waa marhuuno waa rahan buu yaalla lacagtiina waa wuxuu ku xidhnaa lacagtii markaan keeno oon soo dhigo ayaan alaabtayda qaadan kara sooma addoonkii marka halkan uu yaallay addoonkii halkan la soo dhigay miskiinkii halkan la soo dhigay camalkaagi ilaa la keeno oo camalkii ku furto oo la ninkan camalkiisii waa kan waad xidhanta kullu kullu mri'in bimaa kasaba rahin ilaa asxaaba alyamiini sooma fii jannaati yatasaaluna asxaabu lamiinka waxaa furanayaa camalkoodii baa furanaya oo rixanta iyo waxaa cudhaadha loo haysto ka sii daynaya marka aayadahan oo kale markaad akhrido inaad dadaal fara badan samayso ayay kugu bixinayaan fadliga ilaahay waa jiraa shafeecaduna waxbay ku taraysaa oo waa lagu shafeeca qaadi karaa laakiin asalka hore asalka hore camalkaagii waa inuu jiraa wax camali waa inuu jiraa oo waa lagu shafeeca qaadi karaa kullu mri'in qof dhammaantii bimaa kasaba wixii uu kasbaday ee rahiinun mid u xidhan weeyaan bimaa kasaba wixii uu kasbaday ilaa ay furaan camalkiisu furo waa xidhan yahay qof kastaasi qof kastaa waa xidhan yahay wa amdadnaahum waxaanu u siyaadinay oo u kordhinay bifaakihati faakiha ayaanu u imdaadinay waa wax iska soconaya oo ila alabadi soconaya iyo ama ila alamad baa imdaad la yahdaa wixii khayr ah ayaa imdaad la yahdaa wixii sharana madun baa la yahdaa waa lagu siyaadiya marka la leeyahay marka imdaadka weliba waxaa la yidhahdaa wixi aan kala go-aynin waxaan kala go-ayn oo iska soconaya waamdadnaahum waxaanu u siyaadinay bifaakihatin faakihooyin kale iyo walaxmin hilib baan u siyaadinay hilibkaasoo ah mima yashtahuuna wixii ay jeclaystaan oo ay naftu doonto ayaa la siinayaa yatanaasacuuna xaalay kala qaadqaadanayaan yatanaasacuuna xaalayhin kuwa isu dhiibdhiibaya fiihaa jannada dhexdeeda waxay isugu dhiibdhiibayaan ka'san koob koob khamre ka buuxdo koob bay isu dhidhiibayaanoo hoo iyo ii qabo iyo isi iyo waa farxadda darteed baaba la isku dhidhiibayaa koobkaasoo laa laqwun hadal xun oo laaqi ah oo saaqid ah oo cantara baqasha fiihaa dhexdeeda aanu ku sugnayn ka'siga kuma sugna ka'sigu waxa weeyaan waa waa mucanas xagga macnaha mucanas damiirkaa loo celiyay ad ku koraysa ka'san markuu khamradu ka buuxdaana ka'si la yihahdaa ka'sigaasoo laa laqwun hadal xunoo laaqiya fiihaa kuma sugna koobka dhexdiisa kuma sugna walaa ta'hiimun dembi isu nisbayna ee kuma sugna oo waxa weeyaan waa dembaawida qofka loo odhan maayo wayduufu calayhim waxaa korkooda wareegayaa qilmaanun addoomaa wareegaya ilma inamo yaryaro aad moodo in addoommadoodii ay yihiin macnaha addoommana ma uun aha ilaahun baa u abooray khidmadooda qilmaanun inamo yaro addooma ah qilmaankaasoo lahum iyaga u sugan ka'annahum kuwaasoo aad moodo ka'annahum waxaad mooddaa qilmaantaa waxaad mooddaa lu'lu'un luul baad mooddaa luulka oo maknuunun la xafiday oo la ilaaliyayoo la daboolay oo dabayl iyo gacmo iyo wax taabtay ayaan jirin wa aqbala waa soo qaabilay bacduhum barhkood baa calaa bacdin barhka kale iyay soo qaabilayaan ehlujannuhu way iska soo horjeysanayaanoo yatasaaluuna iyagoo wax isweydiinaya waxbay isweydiinayaan maxaa halkan baad ilaahay sidau ina siiyey bal arrimahan ka warrama bay odhanaya waxbay la isweydiinayaan marka yatanaasacuuna waxa ay kala qaadqaadanayaan waxay isu dhiidhiibayaan fiihaa jannada dhexdeeda ka'san koob khamr ku jirto koobkaasoo lalaqun hadal laadeel saaqid wax iska liitaa adduunyada bahashan marka laabo kolley inagu ma naqaano ilaahay naga badbaadeeye marka naadiyadeediiyo meelihii lagu cabiyo raggii ay isla tagaan odayaashii xataa nimankii madaxda ahaa ee odayaasha ahaa ee cuqaashi waaweynaayee madaxweyneyaashii iyo hadday bahashu ku yar fakato ee aada uga dhargaan waxaa dhacaysa hadallo xunxunoo liitay ku odhanaya ninkii weynaayo iska xayraan ahoo aaryaah oo hadal xun oo iska yar liita ku hadlaya yaa la arkaya oo laqwi ka soo baxayo ad ninkii weynaayo madaxda ahaa e odayg ahaa deganaa hadal aan qalmi u qalmin oo aan fiicnayn baa ninkii ka soo baxaya marka taan waa laga nasahayo waxa l laa laqwun fiihaa hadal laaqidoo saaqida laguma hadlo walaa taafiimun dembi isku xukumidna ma jirto war yaa hebel he war aa kelmadda igu odhanaysa isku wada xanaaqaana soomaa adar qaar baa dhalooyinka isla dhacaysa ma hadday aad u dhargaan maad sheegaysa maxaad ila taciim yani dembi isku xukumidoo waar hebel baa dembaabay oo hebel baa wax caayay oo hebel baa waxaa yidhi o hadal xunu ka soo baxayna uma sugnaaninoo ma laha iyaduna laa taciim ama kadib iyo beenna laguma sheegayo marka saas baa waa khamracad baydaaa way macaan tahay calool xanuun ma laha madax wareerna ma laha dil ku runyey laqwi iyo taiim midna ma laha waxyaabaha khamrigan addunyada lagu yaqaano o dhan baa laga nasahay marka qofkii aan khamriga addunyada ku cabin baa iskale wayaduufu waxaa wareegaya calayhim korkooda qilmaanun inamo ayaa ku dul wareegayaa qilmaantaasoo lahum iyaga u sugnaatay qilmaantaasoo kaannahum aada moodo lulu-un luul baad moodaa xagga maaragtay caddaanta iyo safaaga iyo quruxda iyo ladaafada luulkaasoo maknuunun la ilaayey oo la xafiday oo bilaa dabayla oo markuu aada iyo aada u wanaagsanyiin wa aqbala waa wau soo qaabilay bacduhum barhkood baa calaa bacdin barhka kale qaabilaya tasa'aluuna xaalay wax isweydiinayaan qaaluu waxay odhanayaan qaarkii wax la weydiiyey innaa anagu innaa annagu kunnaa waxaan ahayn qablu hor adduunyadii markaan joognay waxaan ahayn mushriqiina kuwa baqa baan ahayn oo ilaahay cadaabtiisa ka baqa fii ahlinaa ehelkayna xaalaan ku dhex sugannahay annagoo ehelkayna iyo dadka iyaga iyo ammaan iyo carruurahayga la joognaa haddana baqdin un baan ugu jirtay famanna allaahu ilaahay waana galladaystay calaynaa dusheeda tan buu nagu galladaystay wawaqaanaa waa naga ilaaliyey cadaaba samuumi cadaabtii wax gubaysay ee samuumka ahayd ayuu naga ilaaliyey innaa kunnaa waxaan ahay min qablo hor nadcuuhu kuwa baryaa oo caabuda baan ahayn innahu ilaahay huwa isagoo albaru allihii muxsina oo samafal badan weeyaan alraxiima oo naxariis badan qaaluu waxay idhaahdeen inna anagu kunnaa waxaan hayn qablu hor adduunyadii markaan joognay mushfiqiina kuwa baqa baan ahayn fii ahlinaa xaal ehelkeenna aan ku dhex suganna mushfiqiin fii ahlinaa xaal ehelkeenna aynu ku jirno ayaanu baqayni macnaha ninka adduunyada markuu joogay isagoo aamina isagoo dadkiisii iyo tolkiisii dhex jooga isagoo beledkiisii iyo baradiisii jooga isagoo iska nicmaysan oo reerkiisii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii la jooga waa markuu dee qofku uu dee iddiisa haysto tolkiibuu dhex joogaa waddankiisiibuu joogaa xaaskiisii carruurtiisibu hadduu doon la ciyaaraya saaxiibadii iyo qaraabadii ilmaadiradiii iyo tolkii waaba lagu hareeraysa yahay noocaa markay noqoto nacasku waa isdhiganayaan nacasku maxaa kaa maqanba laakiin ninkii rag ahaa waa badin waa baqdin buu ku jiraa ninkii rag ahaa isagoo oo sariir aad iyo aad wanaagsan guri weyn oo fillo ah oo intaasoo albaab uu soo xidhay oo haddii la gurna reera u joogaan oo carruura u joogaan oo iska habiya waxba ka baqayn ayuu soo boodaya oo hurdadii oo salaad salaatuleelkii buu tukanayaa oo maalintii buu soomayaa oo yacni baqdin buu ku jiraa iyo debaka werwer baa haysta debaka werwer ayaa haysta laakiin hadduu yaha maxaa kaa maqan maalin baa masaajid maka ku yaalla waxa wey wadaad baa tujiya qaari oo la yaqaano oo aqrisa aad loo dhegeyso oohin badan markaasuu wadaadkii baa oohin badan yahay oo uu dadkii kaga oohiyey oo qaradii baa lagu oohiyeyo mid baa mistriya baa wuxuu ka soo baxay ayaa la wadaadkiina tujinaya daaraha soomaalita ha cimaarada dhaadheer oo dee halkan dhaadheer cimaaradaha isagaa leh markiina tujinaya oohinta badnaa ha hadda maxuu looyahay muxuu looyay magaciisaana ku qoranba cimaaradaha waa arkay ninkii casiiziya ninkii markaa xajka ama utigay ama maka tegay waa arkay sikada dhan wadaadkii ooyaye dadkiina kaga oohiyey daarahan isagaa le baa layidhi hadda muxuu looyay macnaha haddaan waxaa lahay ma ooye wey innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka ka noocaaskaa noocaasoo kale ah oo hinta iyo dhibaatadaba u haysta un ama ilaah wixisi ama ilaahayba u tukadaba inuu ilahay de adduunyada faraj uu ku siiyo dee kaasi waxba ma hayo xaggaa ka heli maayo laakiin qoladani waa qolo rag ah iyagoo nimcaysan xoola haysta carruur haysta degaankoodii jooga dadkoodii ku dhex nool bay haddana baqdiin ku jiraan qaalu waxay idhaahdeen innaa annagu kunnaa waxaan ahayn qablu hor adduunyadii markaan joognay fii ahlinaa ehelkayga dadkeennii xaalaan ku dhex jirno haddana mushfiqiina kuwa baqa ayaan ahayn oo ismanaan dhiganayn famanna allaahu ilaahay baa galladaystay calayna naxariistan buu nagu galladaystay oo waqaanaha wuxuu naga ilaaliyey cadaaba samuumi samuum samuum af somaali maxaa usoo macnayna ya yaa sheegay yaa sheegay hanfi hanfi haddaad sheegtay hanfi hanfiga ma taqaana berbero sooma adarg iyadoo arbiciinka ku jirta samuumku waa hanfiga hanfiga sidaa kuu gelaye ardayda u sheegay de kelmadda haddii marmar waa la isla xisaabinaya soomaaliguna ku jiraa meesha ilaa waa la tarjamatu macaani marka hanfiga wuxuu galaa meelaha jidhka daldaloola ee dhidibka ka soo baxo ayuu saa kaaga gelaya oo ku daloolinaya marka hanfi weeyaan cadaabtii maaragtay hanfiga lahayd ayuu ilaahay inaga badbaadiyey innaa innagu kunnaa waxaan ahayn min qablu hor nadcuuhu kuwa baryo oo caabudo baan ahayn labadii bay noqonaysaa cibaadadii waa un cibaadaduna waa waa waa cibaado ducaduna waa cibaado cibaadaduna waa duco marka waxa weeyaan nadcuuhu kuwa caabudo baynu ahayn inahu ilaahay tabaaraka wa tacaala huwa wuxuu ahaaday albaru allihii samafala arraxiimu ee naxariista ilaahay subxaana wa tacaala haynoo naxariisto oo adduunyada iyo aakhiraba khayr hayna waafajiyo sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed